wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa waxay wadaa dadaalo wax loogu qabanayo beeraleyda ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland hay-adaha ka shaqeeya jubbaland ayaa waxay mashruucyo kala duwan ay ka fuliyaan jubbaland taasoo wax loogu qabanayo beeraleyda ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geele maxamuud aadan ayaa waxa ugu baaqay hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya jubbaland in aan la maasmaasuqin mashruucyada laga fulinayo jubbaland waxaana muhiim ah in la qaato awaamiirta dowlad goboleedka jubbaland ay kula dhaqato hay-adaha ka shaqeeya deegaanada
dowladdu mashaariicda iyadu ay liidhka ka tahay in lagu tixgeliyo dadka soomaaliyeed dowlad bay dhisteen dowladooda ka mas-uula bolisigii non governmentiga ahaa ay hay-adaha isticmaali jireen jubbaland kama shaqeeyo kama ogolin go-aan dowladeed baa ka yahay hay-ad brivate ah oo ku leh adigu tuug baa tahay anaa kuu shaqaynaya oo aada arkayso inay ku dhacayaan oo aad arkayso toban kilomitr oo kanaala inaan lagu ogolayn si aad dhulkaagu tacbato oo aad arkayso siddeed boqol oo bamkuna boqol yahay in billions lacaga lagugu qoro dowladda jubbaland go-aan bay ka qaadatay hay-adaha adduunka waa tixgelinaynaa xushmad baan siinaynaa xuquuqdooda waan siinaynaa laakiin dowladnimadanada waa lama taabtaan weeyaan maamulka dadkanaga dowlad bay leeyihiin dowladoodaa loo marayaa hay-adda shaqaynayso dowladday la shaqayn hay-adda aan ogolayn inay dowladdu la shaqayso waan bixinaynaa laysuma qarinaya adduunka horeyna waa looga sheegay dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay in dowladdu la baawargareeyaan ogolnahay waxaan ogolnahay in la xisaabtamo lacagaha mashaariicda ay maaliyadda soo maraan hay-adaan la shaqaynaa wax kasta oo tacaamul ah waxay noo soo maraan wasaaradda maaliyadda dowladda jubbaland efo ha noqoto jisad ha noqoto un ha noqoto waxaan rabnaa oo aan rabaa agaasimaha iyo tiimkiisa inaan ku wargeliyo lacago ayna wasaaradda ogeyn oo wasaaradda maaliyadda aynan ogeyn lama isticmaali karo inaad informed ahaataan maxaa yeelay lacagaha dowladdu canshuur bay ku leedahay sistamkii dowliga haddaan la soo marinin lacagtaasu waa tuugo